munaasabadan oo ahayd mid lagu dooranayay gudoomiyaha ururka hiliblayaasha nafaqo ee magaalada hargeysa ayaa waxaa kasoo qeyb galay ganacsato aqoon-yahano iyo madax ka socotay ururada bulshada doorashada oo ahayd mid gacantaag ah ayaa lagu doortay saddexda xubnood ee ugu sarreysa ururka cabdifitaax faysal axmed gudoomiyaha ururka hiliblayaasha hargeysa ee la doortay ayaa sheegay inuu si cadaalada ugu adeegi doono dhammaan ururka shacab ahaanba in layla shaqeeyo anna si daacada aan u shaqeeyo ummaddaa wixii awooda xilka ugu haya inaan si toosa ugu shaqeeyo daacadnima ku jirto oo islaamnima ku jirto gaar ahaan bulshada waxaan ku xilinayaa inay si daacadnima ku jirto ehel gaara inay ila shaqeeyaan qaar ka mid a xubnaha ka qayb galay madasha doorashada ayaa u hambaligeeyey xubnaha la doortay waxayna ay codsadeen in lala shaqeeyo iyadoo la doortay bay gudoomiyuhu hogaaminayaa mulkiilayaashii iskaashatada nafaqo madahi u shaqeeyayaashii iskaashatada nafaqaanu nahay guddidaa hal baan kula dardaarmayaa dardaarankaygu waxa weeye guddidaas inay noqoto guddi waxqabad oo ka muuqata dadka ay wadeegayeen ee doortay ee aanay noqonin qaar ku danaysta intaa ka bacdi dadka ka kooban ururka nafxano waxaan ku dardaaraya inay guddidaasi intay shaqaynaysa ay la shaqeeyaan haddii ay ka baydhaan wixii ay u dirteen xaq waxay u leeyihahdaan ku soo noqday nin maannaan dira waxaa inay ku soo dabaalaan wixii ay u dirteen
waxaan hambaliyaynayaa guddida cusub ee loo doortay inay hoggaamiyaan ama majaraha ay u qabtaan ururka nafaqo waxaan leeyahay ilaahay xilka ha idiin dhib yareeyo
ka rajaynaynaa inaanu helno guddidii ina hogaamin lahayd ee si cadaalada oo aan kala saarsaar lahayn idiin midayn lahayd waxa kale oo aan ilaahay ka baryayaa inaad garataan mas-uuliyadda aad u haysaan bulshada hilibka aad soo saartaan waxaa laga wada cunaa magaalada hargeysa haddaad hilib fiican soo saartaan oo habaysan oo sidii loogu talagalay u habaysanna waxaan gaadhaynaa rajo weyn annagu kaxanaana xoolo ahaan waxa aanu u heelannahay har iyo habeen idigala shaqaynaa ood maragii markhaati ka tihiin inaan soo saarno hilib caafimaadkiisaa laga shaqeeyey lana hubiyey